waad mahadsan tahay sidaan la soconno waddanka soomaaliya waxa uu qaatay mada federaalka soo ka guuray mada iyo ahaama siyaasi ahaan siyaasadeedkii ahaa centerka ay dowladda awooda badan ay dhahayd taa marka waxay keentay in arrimo badan oo federaalka ah sida hadda loo wado dastuurka oo kale sida loo wado wada tashiga in arrimaha kheyraadkana lagala wada tashto dastuurka kumeel gaarka ah qodobkiisa afartan iyo afaraad waxa uu odhanayaa kheyraadka dabiiciga ee dalka u leeyahay waa in dawladda dhexe iyo dawladda federa xubnaha ka ah federaalka waa inay ka wada tashtaan haddaba ayadoo taas aan ka duuleyna ayaa wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa ay dadaal ugu jirtay in la helo issahan ka wada dhexdhexeeya dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kulankan ka dhacay muqdisho waxaa looga arrinsanayay arrintaas ujeedadiisana waxay ahayd bal in la yeesho aragti midaysan oo ku aadan qaabka looga faa'iidaysan karo shidaalka iyo macdanta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee leedahay waa garta sidoo kale in issahan buuxa laga yeesho maamulka iyo macareynta shidaalkaas laftigiisa iyo midda ugu dambeyso ah bal in laga wada tashto in laga wada hadlo wadaaga dakhliga shidaalka ka imaan doona haddii ala yidhaahdo sidaa daraadeed kulamadaas daba socday kan hadda ugu dambeeyay muqdisho uu ka dhacay waxaa kasoo baxay in lasa gartay in loo sameeyo guddi arrintaas kasoo shaqeeya soo diyaariya haddii ala yidhaah waa gartay marka haatan guddiga waad qabateen maya hadda waxaa go-aan lagu gaaray in mabda'a afka laisla qaatay oo madaxdii ka socotay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in saddexda qodob aan kuu sheegay ugu horreysay in mabaadi'deeda laisla qaatay guddigan marka wuxuu u daadegaya farsamo ahaan qaabkii looga shaqeyn lahaa arrimahaas aan kuusla sheegay waa gartay ayuu u daadegaya haddii ala yihahdo waa yahay qaybsiga khayraadka oo kale marka ay timaado dastuurka haatana waa ku qoran yahay qodob ka mid a horey waxaa u jirtay in dib loo dhigay marka haatan ma sida dastuurka uu qabaa la raacaya mase xeer cusub baa loo dejin doonaa arrinta aan wadno waxay tahay kawadahadalkii inaan helno kawadahadalka marka ugu horeysa waxaa ugu horeya waxay tahay in marka hore siyaasad laga yeesho heshiis laga yeesho kadib sharciga loo bedelo soo marka sharciga kama bilaabato hawsha waxay ka wada bilaabanaysaa isfaham siyaasad kadibna heshiis kadibna sharciga sidaas ayuu ku imaanaya haddii ala yihahdo waa tahay gobollo aanan tan iyo waktigaan lahayn ayaa jira maamul goboleedyo kasakow kuwa haatan wakiiladooda ama madaxdooda ay matalayaan oo dawladda ay la kulmeen marka laga soo tago gobolada maamul goboleedyada aanan weli loo sameynin sidee baa arrinkan maareynteeda ay qayb uga noqon karaan runtii waa waxyaabaha dawladda federaalka ay ku dadaaleyso oo ah in la helo cod matalaya maamulada jira haddii a la yidhahdo sidaas oo kale sidaan warbixinta aan soo saarna ama heshiiskaan ku qornay heshiiskan waa isafkar horudhaca ma aha mid dhamaada ma aha soo marka haddii la yidhahdo processkaas laftigiisa in uu noqonayo inuu xeeriyo ama soo dhaweeyo gobolada aanan ama maamulada aan weri yeelan ama ka maqan laftigeeda inay noqoto meel laakin waa in un arrinta meel ay ka bilaabato marka hadda waxaan bilaabaya haddii ala yihahdo dawladaha hadda jira iyo dawladda dhexe waa gartay marka goormaa loo madlan yahay in kulanka rasmiga ah ee qodobadaasi lagu lafaguraya aada yeelataan guddigan hawsha ay haystaan waa muddo bil ah gudahooda haddii ala yihahdo muddadaas bisha ah ayaa laga rajeynayaa in ay ay keenaan warbixin iyo talooyin iyo qaabka ay waxaan u shaqeyn lahaayeen dad badan oo jooga soomaaliya waxa ay maaragtay hadal hayaan oo ay leeyihiin kaba soo qaad soomaaliya kheyraadkeeda oo la helo lasoo saaro shidaal ay leedahay ama kheyraadka oo laga faa'iidaysto dabiiciga muddo dheer ayay qaadan kartaa marka wakti tan iyo waktigan aad ka fekeraysaan miyaa jiro oo kheyraadka dalka laga faa'iidaysan karo gaar ahaan markay noqoto shidaalka runtii laba arrin ba horta soomaaliya way haysataa mid ah hadda aan kula hadlaya mar walba waxaa yimaado shirkado kala duwan oo isku dayay inay heshiis la galaan maamulada jira ama dawladda dhexe kuwa marka waxay keenaan tuhun isfaham la-aan ayay keenaan marka waxaa suurtagal ah in isfaham la-aantaas ay sii kala fogeysa ama ay colaad keentaba marka horta bal si aysan u dhicin waa in soomaalida ay wada hadlaan midoobaan yeeshaan aragti ku saabsan sidii kheyraadka soomaaliya looga faa'iidaysan lahaa dhanka kale soomaaliya waa waxaan ognahay waa waddan colaad ka soo baxay dhowr iyo labaatan uu kasoo jiray fakri badan uu ka jiro u baahan maalgelin soomaaliya deynta lagu leeyahay maanta waxay taagan tahay in ka badan shan bilyan oo dollar ayay taagan tahay oo u dhiganta boqolkiiba sagaashan iyo saddex g d p ga waddanka sidoo kale ma awoodno inaan maalgelin ka helno suuqyada caalamka ama deyn ha noqoto inaan ka helno marka laftigeena waa ku khasbannahay in aan kheyraadka ilaahayna siiyo soomaaliya si nadiif ah si aanan colaadi ku jirin aan ugu helno inaan maalgelintaas aan usoo jiidano maalgelintaas noo ogolaanayso in khayraadka dalkeena ku jira aan kaga faa'iidaysano oo fakriga hadda colaadaha dadka ay u fududahay inay bilaabaan ay u fududahay inay shabaab kamid noqdaan ay helaan wado ka duwan wadadaas oo ay helaan nolosha ay mudan yihiin ama ha noqoto xagga waxbarashada caafimaadka adeega bulshada waxyaabahaas oo dhan laga sugaya maamulada kala jira dalka ka jira ama ha noqoto dawladda dhexe ama dowlad goboleedyada ay dadka ay muwaadiniinta ay mudan yihiin ay xaq uleeyihiin ma qaban karaan haddii aanay helin dhaqaalo ku haboon aanay helin sidoo kale haddii aanan anaga samaysan shuruuc iyo faham iyo siyaasad ka midaysan waxaa suurtagal ah inay colaad noo horseeto marka labadaas arrin ba iyadoo looga hortagayo ayay macnaha aan waxaan ku dadaalaynaa in aan samaysano isfaham siyaasadeed oo ku aadan ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ilaahay dalkeena